kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha lehey waa maalinnimaa talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha oktoobar sannada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saacid iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ka gadaal safaro shaqo ay ku tageen wadamada switzerlan iyo sidoo kale wadanka turkiga ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa gegada diyuuradaha aadan cadda waxaa kusoo dhoweeyey xubno ka tirsan xukuumadda soomaaliya xildhibaano ka tirsan xukuumadda soomaaliya saraakiisha ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha ayaa markii uu soo gaaray gegada diyuuradaha waxa uu ku warbixiyey shirkii dhowaan uu kaga qaybgalay magaalada jeneefa ee dalka switzerlan kaasoo ahaa shir looga hadlayay arrimaha xuquuqulisaanka waxa uuna sheegay ra-iisul wasaaraha in shirkaasi si aadha loogu soo dhaweeyey dowladda federaalk ee soomaaliya asigoona sheegay in halkaasi ay ka jeediyeen khudbad dhinacyo badan taabanaysa waxaa weeye jineeba waxaanu uga qayb gallay kalfadhigii afar iyo labaatanaad ee xuquuqda aadana oo si gaar ah loogu sameeyey shir gaar ah arrimaha soomaaliya lagu eegahay shirkaas asaga ah waxaannu ka jeedinnay khudbad dheer oo runtii muddo dheer kadib taariikhda soomaaliya wax badan ka beddeli doonta aad baannu uga hadalnay mowqifka dawladda iyo waxaannu ka soo qabannay ee xuquuqda aadanaha iyo sida ay tahay siyaasaddayada iyo falsafadayada ku beegan daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha annagoo si gaara u eegayna oo maskaxda ku hayna dalkeenna ma annaan iloobinin xuquuqda ardayga soomaaliyeed uu waxbarashada u leeyahay kuwuu u leeyahay inuu biyo nadiifa cabo kuwuu u leeyahay inuu hooy uu leeyahay galo dhammaan waa ka hadalnay waannu muujinnay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale carabaabay in magaalada jeneefa ee xarunta dalka switzerlan sidoo kale ay kaga qayb galeen shir ay isugu yimaadeen saaxiibada soomaaliya waxa uuna sheegay in halkaasi ay kasoo qayb galeen wadamo gaaraya ilaa iyo shan iyo soddon waddan waxaana uu sheegay in laga wada hadlaya xaaladda dalka soomaaliya isla jineeba waxaanu uga qayb gallay shir ballaaran oo soddon iyo shan waddan oo saaxiibada soomaaliya la yidhaahdo ayaannu kala qayb gallay shir ballaaran oo ay soo jeediyeen halkaas waxaannu ka jeedinaa iyadana khudbad aad u taabatay saaxiibada soomaaliya oo aad uweyn ay noogu muujiyeen sida ay noogu garab taagan yihiin biishuuska xuquuqda aadanaha iyo gaar ahaan yuuqiska soomaaliya ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa sheegay in safarkii uu ku tegay magaalada ankara ee dalka turkiga uu sidoo kale kala hadlay dowladda turkiga sidii loo xooji lahaa xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya dowladaha turkiga iyo soomaaliya asigoona carabaabay in dowladda turkiga iyo soomaaliyaba ay u aqoonsadeen sagaal iyo tobanka bisha agost maalinta xiriirka saaxiibtinimo ee turkiga iyo soomaaliya waxaana ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kale uu ka hadlay kooxaha qaswadayaasha iyo sidoo kale maleeshiyaadka al-shabaab ee weli dagaalada ka wada qayba ka mida dalka soomaaliya kuwaasi oo diidan sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha in nabad ay ka islaaxdo geyiga soomaaliya sagaaliyo tobanka ogost maalinka xiriirka saaxiibtinimada soomaaliya iyo turki waxaana guud ahaan isla garannay in si aad u ballaaran iskaashigeennii dib loogu eego loona ballaariyo muddo gaaban gudaheedna waxaannu qaban doonnaa guddi ka kooban laba heer oo dib u eegi doona xiriirka ku soo dari doona waxyaabo cusub ee horayna u sii wadi doona waxaan rabaa inaan si kooban uga hadlo al-shabaab iyo qaswadayaasha soomaaliya u diidan nabadda iyo nolosha iyo dibudhiska iyo horukaca labadaba u diidan waxay inta aynu ku mashquulsannahay in soomaaliya ay dib u kabato waxay ku mashquulsan yihiin sidii kharbudaad iyo dibudhac looga samayn lahaa geyiga soomaaliya xasilooni darana loo keeni lahaa ummadda soomaaliyeed waxaan mar labaad ugu baaqayaa inay iskaashi buuxda ka sameeyaan sidii looga adkaan lahaa loogana loona joojin lahaa dhibaatooyinka al-shabaab iyo argagixisada caalamku ay isaga kaashanahayaan inay ku xanibaan horumarka iyo dibukashada soomaaliya socdaalka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ku tegay dalalka switzerlan iyo turkiga ayaa waxa uu qayb ka yahay adkeynta xiriirka iskaashi ee caalamka kala dhexeeya soomaaliya ayadoona dowlada federaalk ee soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey ku howlaneed sidii ay u adkay lahayd xiriirka kala dhexeeya dalalka caalamka wasiirka garsoorka iyo cadaaladda xukuumadda soomaaliya iyo xubno ka tirsan saraakiisha ciidamada asluubta ayaa waxa ay maanta booqdeen xarunta taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed halkaasi oo dayactir oo ka socday ka gadaal muddo labaiyo labaatan sanaa kadib ama xaruntaasi wax dayactir aan lagu samaynin ugu horeyn goobta ayaa waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed xuseen xasan cismaan asigoona faahfaahin ka bixiyey xarumo ay doonayaan in taliska ciidanka asluubta ay dayactir ku sameeyaan waxaa noo qorshaysan lafoole aqoontii lafoole inaan maaragtay dayactirna diyaaraan u nahay xarunta gabdhaha afgooyana diyaar baan u nahay xabsiga ee maxaa la yidhaahdaa afgooye inaan dayactirna diyaar baan u nahay maxaa la yidhahdaa xabsiga dhexamarna naftirkiis diyaar baan una inaan maaragta dayactirno laanta buur xabsiga iyo dugsiga tababarka labadaba inaan dayactirna diyaar u nahay haddii ilaahay idmo kadib waxaa weyaan meesha la yidhaahdo kaysiney iyo maxaa la yidhaahdaa jasiira ayaan rabnaa inaan dayactirno intaa markay noqoto wixii ka dambe waxaan usii gudbaynaa gobollada haddii ala yidhaahdo wasiirka garsoorka iyo cadaaladda xukuumadda soomaaliya mudane cabdulaahi abye nuur ayaa halka goobta ka hadlay waxa uuna sheegay in farxad weyn ay u tahay inay soo booqdaan xarunta taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed uu dayactir ka socdo asigoona dhanka kale ka warbixiyey kulamo dhowaan ay kula yeesheen magaalada ankara ee xarunta dalkaasi turkiga dhigkiisa wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ee dalkaasi turkiga waxa uuna sheegay in ay ka ballanqaadeen in dhinacyo badani ay ka taageeri doonaan wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda soomaaliya asigoona sheegay in ay qalabay doonaan ciidamada asluubta soomaaliyeed waxaa farxood weyn inoo ah inaan soo booqanno xaruntii taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed iyadoo ay ka bilaabatay dhismihii ugu horreeyey iyo dib u habeentii ugu horreysay labaatan iyo saddex sano kadib oo aan rajaynayno shaqadaas inay kusoo gebagabowdo muddo saddex bilood ah gudahood taliskana uu usoo guuro xaruntiisii iyadoo hadda dhib badan uu ka taagan yahaan si aan waxbadan sheegnay taliskii oo kor degan xabsigii dhexe dul degan inuu usoo guuri doono saddex bilood kadib xaruntiisii rasmigaeed oo ah halkan maanta aan joogno waxaa farxad weynin oo ah inuu bilowday horudhacii shaqada ee dayactirka ah uu socdo qodidii ceelka riiga ah ceelkii uu isticmaali lahaa ciidanka asluubta soomaaliyeed laguna dayactiri lahaa biyihiisa xaruntan maanta aan joogno inuu meel fiican marayo inay bilaabatay xaruntii in la diyaariyey oo la nadiifiyey ayna bilaabanayso maanta iyo bilqalabkii dhan uu yaallo aan rajaynayno inay bilaabato usbuucan gudihiisa aada umidsan tahay waxaan is aragnay wasiirka cadaaladda ee dalka turkiga waxaa kala sheekaystay oo aan ka wada hadalnay wax badan oo ka mid ah horumarinta wasaaradda horumarinta ciidanka asluubta iyo xabsiyada aadaan uga wada hadalnay waxay noo ballanqaadeen inay tababarada iyo qalabeenta ciidanka asluubta soomaaliyeed ay door weyn ka qaadan doonaan waqtiga dhowna waxaan sugaynaa tallaabooyinkii inay bilowdaan dhinacooda ahaa qoraaladii inaan usoo dirnay naga codsadeen waana u diri doonaa haddii ilaah yidhaaho waxaan rajaynayaa ciidanka asluubta inuu wax weyn ka helo dowladda turkiga insha allah ciidamada asluubta soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ayaga waxay la daalaadhacayeen dhibaatooyinka haysta dayactir la-aanta xarumaha ay ku howlgalaan ayadoo haatanna arrintani ay noqonayso mid lagu dhiirigelinayo in ciidamadaasi ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan halka warkaasi aad kala socotaan waa wardhay rediyo howlgallo dad lagu soo qaqabtay ayaa waxaa ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen habeennimadii xalay ahaa qaybo ka mid ah xaafadaha degmadaasi hirwaa degmada hirwa ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka dhacaya weeraro lagu qaadayay fariisimada ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin xaafadaha ay ka kooban tahay degmada hirwa howlgalka ayaa la sheegay in ay ka qayb qaadanayeen ciidamada amisom oo wata gaadiidka dagaalka waxaana la sheegay in la jaray dhammaan wadooyinka soo gala xaafadaha degmadaasi hirwa iyadoona gacanta lagu soo dhigay dhallinyaro aad u fara badan kuwaasoo lala xiriirinayo inay qayb ka yihiin maleeshiyaadka al-shabaab ee weli ku sugan qaybo ka mid ah xaafadahaasi sida ay ku waramayaan dadka ku dhaqan deegaanka hilwa ayaa sheegaya in howlgalladani ay ahaayeen kuwo soconaya habeenadii lasoo dhaafo idil waxaana gacanta lagu dhigay dhallinyaro aad u fara badan waxayna saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ay sheegeen in lagu xaqiijinaya ammaanka degmada hilwa oo muddooyinkii ugu dambeeyey ahaa mid aad u cakiran ciidamada ammaanka ee gobolkaasi hiiraan ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen aabba dilay carruur uu dhalay oo ku sugan gobolkaasi hiiraan wararka qaar ayaana sheegaya in aabbaha uu ahaa nin madaxa looga jiro inkastoo ay arrintani beenisay hooyada dhashay carruurta oo lagu magacaabo qadro oo haatan ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya carruurta aabbahani dilku u geystay ayaa la sheegay inay gaarayaan ilaa iyo afar oo dhammaan ahaa wiilal waxaana la sheegay in ay aada u da'yaraayeen ilaahay inuu aamino fiican ilaahay ma isku xiro mida kale waxay muxuu ahay tiishaas ilmaha aabbahooday raaceen oo baadiyo ay u raaceen oo quraan lasoo saa aabahood quraan lasoo saaray oo xanuunsanaay hadda wax walba kana wuxuu ilaahay ii qadaro waa qof waxay sii kartay qof wax iga qaadi karta ma jirto hadda ilaahay waxaan ka rajaynayaa in faqiiruurkayga akhir ilaahay oo iga dhigo marka hadda asigana ilaahay ilaaha ku kulleyba shaydaan ku sababay hadda waxaan dhahayaa waxaan ka dhigi kara mama jirto samaha carruurtayda afar wiil ay ahaayeen oo aad u jecelahay oo waxaan kiisa kari wax kale aysan jirin marka waxuu ahay tiishan ilaa ilaahna afarteed wiil iga qaatay afarteed wiil wiila aad u jecelahay ahaayeen wiilashayda alonkitaan gacantayda weli way kamaysan bixin gacantayda hadda dhow ayay ka baxeen haddana hadda ilaahay waxuu inuu qadaro ayaa rajaynayaa marka hadda waxaan sheegi kara wiilay ahaayeen afar wiil arrintan ayaa waxa ay noqotay mid aad ugu yaabisay dadka ku dhaqan dhammaan gobolkaasi hiiraan waana dhacdadii ugu horreysay ee ka dhacda gudaha dalka soomaaliya warkii oo aad kala socoteen wardhay reediyo akhyaarta qiimaha leh ee waanaga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu